bismillaahi raxmaan iraxiim duur wanaagsana khiyaartiina daawanaysay khiyaartiina dhegeysanaysa halkani waa radio dalson waxaadna kusoo dhawaataan warka duur ee radio dalson
dowladda dalka u k oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka joojisay safar uu ku degi lahaa magaalada london
qaramada midoobe oo soo magacowday ergeyga cusub ee beddelaya jemes swan
hay-adda nisa oo shaacisay in howlgale ay ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab oo soomaaliya jaanib isugu jira
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid deni oo amar siiyey saraakiisha ciidamada maamulka puntland
taliyaha hoggaanka canshuuraha bariga ee beriga ee ciidanka booliiska oo xilalkii u kala wareejiyey taliyaha cusub ee laanta ilaalinta canshuuraha iyo taliyihii hore
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxweynaha ruushka oo iskudayey dil kaoo iskuday dil ka badbaaday iyo ruushka oo war ka soo saaray weerarkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorkaloona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa redio dalsan xarunta uu kuleeyahay magaalada muqdisho waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad sanada labada kun labaiyo saddexda
aynu ku bilaabnaya dowladda u k ayaa ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka joojisay safar uu ku degi lahaa magaalada london madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa laga joojiyay safar uu ku degi lahaa magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska halkaasi oo uu madaxweynaha uga qeybgeli lahaa xafladda caleemasaarka boqorka u k dowladda ingiriiska ayaa marka hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dartay liiska madaxda lagu casuumay xafladda caleemasaarka boqorka u k hase yeeshee mar dambe ayay u k ka laabatay casuumaadii ay usoo dirtay madaxweynaha soomaaliya kana saartay liiska madaxda halkaasi lagu casuumay warar leelayo ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya sababta looga reebay madaxda ka qeybgalaysa caleemasaarka ay tahay mid la xiriirta dowladda ingiriiska ee xaniibtay dhanka safarka ah ee saartay dalal ay ku jirto soomaaliya oo diyaarad ka duushay muqdisho aysan si toosa ugu tegi karin magaalada london sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in u k ay madaxtooyada soomaaliya ku wargelisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga reebay liiska madaxda loo diray casuumaadda islamarkaasna uusan ka mid ahayn xubnaha madasha gaaraya ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay villa soomaaliya oo ay uga hadlayso tallaabada dowladda ingiriiska uga laabatay casuumaadii ay markii hore usoo dirtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kastaba ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga qayb galay aaskii boqoradii u k waxaana xusid mudan in xilligaasi madaxweynaha uusan dalka joogin uuna kasii safray dalal kale oo uu howlo shaqo xilliga uu ku joogay
hay-adda nisa ayaa waxay shaacisay in howlgal ay ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab oo soomaaliya iyo sidoo kale ajaanib ah cabdifataax alkacsi ayaa warbixinta warka inoo dhammaystiraya
hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxay shaacisay in in ka badan afartan shabaab oo isugu jiray horjoogyaal iyo askarba lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose nise ayaa barteeda twitter-ka waxay ku shaacisay in howlgalkan ay si wada jir ahay u fuliyeen ciidanka nise iyo weliba saaxiibada caalamka xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee lagu dilay howlgalkan ayaa waxaa ku jiray xubno ajaaniib ah sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka nisa in ka badan afartan al-shabaab oo isugu jiray horjoogayaal iyo weliba maleeshiyaad oo ay ka mid ahaayeen ajaaniib ayaa lagu dilay howlgal ciidanka nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka sameeyeen labadii bishan mey gobolka shabeellada hoose ayaa lagu yiray qoraalka ka soo baxay nisa oo ay soo dhigtay barteeda twitter-ka nisa howlgalkan faahfaahin intaas ka badan kama aysan bixin hase yeeshee bayaan ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya lagu shaaciyey in howlgalkan uu ka dhacay beer ku taala deegaanka nuungare oo siddeed kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi ee deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan ayaa dhacay habeenimadii talaadada iyada oo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee howlgalkan lagu beegsaday ay xilligaas isku abaabulayeen dhulbeereedkaasi sirdoonka qaranka oo helay xogtooda ayaa iyaga oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ka hortegay dhagarta ay la dabaacsanayeen shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ku dhowaad toban al-shabaab oo ajaanib ah ayaa ku jiray xubnaha lagu laayay ama lagu dilay howlgalkan iyada oo lagu raadjoogo xubno kale oo isku dayayay inay baxsadaan sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo weliba saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go-an in al-shabaab lagu beegsado goob kasta oo ay gabaad ka dhigtaan iyadoo haatan ciidanka qaranka iyo dadka soomaaliyeed ay dhul badan ka xoreeyeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay nisa si kastaba howlgalkan ay shaacisay hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee nisa in lagu dilay dagaalyahaano ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la aaminsan yahay in loo adeegsaday duqeyn inkastoo aan lagu shaacin qoraalkan cirka iyo dhulka dhanka laga weeraray dagaalamayaasha al-shabaab ilaa iyo iminka ma jiro wax waroo ka soo baxay dhanka al-shabaab ee ku aadan in hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee nisa ay dishay afartan dagaalyahaan oo isugu jirta ajaaniib iyo sidoo kale saraakiil kale oo soomaali ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab in looga dilay duqeymo ama howlgal ka dhacay qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose
dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa soomaaliya ayaa soo magacaabday erkeyga cusub ee bedelaya james swan xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio cotres ayaa erkey cusub usoo magacaabay soomaaliya katriona haleyn oo u dhalatay dalka u k ayaa noqon doonta madaxa xafiiska howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya waxaana ay xilka kala wareegeysaa ergey gaarka ah ee haatan qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo ah muwaadin mareykan ah sida lagaama sida lagu sheegay warbixin lagu daawacay bogga wararka ee qaramada midoobey antonio cotres xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadii uu james swan soo qabtay iyo hogaamintiisa intii uu hayay talada ugu sareysa xafiiska howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya katriona lin kuma cusba arrimaha soomaaliya oo waxa ay madax ka ahaan jirtay xafiiska horumarinta qaramada midoobey ee soomaaliya sanadihii kun sagaal boqol sagaal iyo saddexdii iyo sidoo kale kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii aqoon ahaan waxa ay shabadaha labaad ee jaamacadda ee mastarka loo yaqaano ay ka qaadatay guliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee london oo ay ka baratay arrimaha dhaqaalaha iyadoo sidoo kale shahaado la mid ah da ka qaadatay jaamacadda granfilen oo ay ka baratay culumta maamulka iyo sidoo kale maareynta ganacsiga
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa amar siiyey saraakiisha ciidamada puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada wuxuu kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka kala duwan ee maamulka puntland sida daraawiishta booliska asluubta iyo nabad sugidda kulanka oo ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca amniga deegaanada maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa howlaha nabadgelyada ah oo ay wadaan ciidamada kala duwan ee puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa saraakiisha ciidamada ka dhageystay warbixin ku saabsan dardargelinta amniga guud ee puntland isagoona ku amray ciidamada inay sii laba jibaaraan shaqooyinka lagana hortago wax kastoo amni daro keeni karaa madaxweynaha puntland ayaa waxaa kulanka uu la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada puntland ku weelinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda maxamed cabdiraxmaan dhabanacad waxaana kulanka ka qayb gashay saraakiishii waa saraakiisha ciidanka daraawiishta booliska asluubta iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda
dhinaca kalena taliyaha hogaanka canshuuraha beriga ee ciidanka booliiska ayaa xilalkii u kala wareejiyey taliyaha cusub ee laanta ilaalinta canshuuraha iyo taliyihii hore taliyaha ciidanka hogaanka canshuuraha ayaa labadaasi daliya waxa uu kala wareejiyey xilalkii kadib markii xilkii laga qaaday daliyihii hore ee hogaanka ciidanka canshuuraha bariga waxaana xaflad ka dhacday magaalada muqdisho uu kaga warbixiyey xil wareejintaasi isaga oo ku ammaanay daliyihii hore howlaha shaqo ee uu ciidanka u hayay intii uu xilkaasi hayay isagoo sidoo kale daliyaha cusubna ee alle uga baryay inuu shaqadaasi adag ee loo igmaday u fududeeyo
maanta oo ay taariikhdu tahay afartii bishii shanaad laba kun labaatan iyo saddex waxaa noo suuro gashay inaan xilka u kala wareejinno gaashaanlo sare axmed cali aftooje oo ahaa taliyihii hore ee laanta ilaalinta canshuuraha iyo taliyaha cusub gaashaanlo dhexe muxudiin axmed labadaas oo laysku beddelay ayaan maanta xilka halkaan ugu kala wareejinnay waxaa kaloo intaa dheer inaan labadii maalmoodee la soo dhaafay u kala wareejinna xilalka taliyaha madaxa iskoontarada canshuuraha ee saldhigga dekedda iyo ku-xigeenkiisii cusbaa iyo taliyihii hore ee iskoontarada iyo ku-xigeenkiisii labadaasoon maalin dhoweed u kala wareejinnay waxaa kaloon u kala wareejinnay oo ayaguna isbeddelkaasuu saameeyey taliyaha iskoontarada oo saldhigga ayraboorka iyo taliyo cusbaay oo loo magacaabo arrintaas waxay muxuu ahay u tahay hordhac isbeddelka iyo muxuu ahay xilliga lagu jiro ee uu taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ku dardargelinayo shaqada ciidanka booliiska soomaaliyeed taasoo ka soo bilaabatay qaybta guud iyo hoggaanka baarista dembiyada iyo dhammaan muxuu ahaa ninka la yidhaahdo haddoo ilaalinta canshuuraha ay timid iyo inta kaloo fadhiyadaa hoo dhiman oo ayaguna shaqa maalmeedku ku socoto runtii waxaan dhihi karaa mar kasta xilku waa meerta waa sax qof kastaa muxuu ahay isagoo shaqeeyey ayaa la beddelayaa waana shay standard oo caadi ah marka waxaan rajaynaa taliyaha cusub ee halkan laanta ilaalinta canshuuraha loo magacaabay runtii waajibaad adagaa hor yaalla dalkan iyo dadkan boliiska ilaalinta canshuuruhu canshuurta ayuu ilaaliyaa isla markaasne markii la soo qaado meeshi lagu marka laga soo qaadayo muwaadinka wuu ilaaliyaa si saxa ma looga qaaday markii la soo xereeyo na bangiga lagu soo xereeyey ayuu haddana mar labaad ku ilaaliyaa oo ku xafidaa sidaa daraaddeed waxaan rajaynaa inuu waajibkaas si xaqa oo alla kacabsiya oo muxuu ahay maadaama uu yahay nin aqoon-yahana inuu ka soo bixi doono taliyo kale hore isagana waa dadaashay waana ku sagootinaynaa wabillaahi towfiiq
halka warkaasi kala socdaan saaxiib yaal waa raadi dalsane muqdisho markaan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha ruushka ayaa iskuday dil ka badbaaday sidoo kale ruushka ayaa war ka soo saaray weerarkaasi madaxweynaha ruushka ayaa ruushka ayaa ku eedeeyey ukrain inay weerar ee diyaarado daroonis ah ay ku beegsatay madaxtooyada kriminaalka eedeyntaasi oo xukuumadda kiyev ay ku tilmaamtay waxba kama jiraan muuqaalo aan la xaqiijin oo la wareejinayo baraha bulshada ayaa muujiyey qaraxa ka dhacay dusha sare ee aqalka kriminaalka oo ah hoyga maamulka madaxweynaha ruushka moscow ayaa ku eedeysay kiyev inay isku dayday inay putin ay qaarijiso ficil argagixiso oo loo qorsheeyey iyo iskuday lagu qaadi lahaa nolosha madaxweynaha federaalka ruushka hase yeeshee madaxweynaha ukraine valadimir selenski ayaa beeniyey in dalkiisa uu mas-uul ka ahaa isaga oo yidhi waxaan u dagaalamaynaa dhulkeena waxaan difaacanaynaa xaafadaheena iyo magaalooyinkeena afhayeenka madaxweynaha ukraine mikhelo ninka la yidhaahdo ayaa soo jeediyey in moscow ay mas-uulay ka tahay xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa sidoo kale shaki geliyey saxaanshaha sheegashada ruushka isagoo yidhi wax kasta oo ka yimaada kriminaalka waxaan ka qaadan lahaa shaki badan guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur waxaad kala socoteen raadi dalsani muqdisho waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel